booliska kenya ayaa dhowaan waxay shaaciyeen saddex ka mid ah hubka ay wateen raggii weeraray hotelka d c two ee nairobi ay lahaayeen ciidanka ee soomaaliya hayeeshee madaxtooyada soomaaliya ayaa beenisay warkaasi la taliyaa dhinaca ammaanka qaranka soomaaliya cabdisiciid muuse ayaa wuxuu sheegay in dowladda kenya uu xiriir wanaagsan kala dhexeeya islamarkaana warkaas u yahay mid aan sax ahayn wuxuu sheegay in laamaha maanka kenya ay sheegeen qofka waraysiga siiyey ee sheegay in hubkaasi ay lahaayeen ciidanka ee soomaaliya uu sheegaya war uu u malaynaya oo uusan war saxa sheegin la taliya dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa isagoo sii hadlayay waxa uu sheegay in dadka weerarka geystay ahaayeen kenyaan islamarkaana hubka meel kasta ay ka heli karaan islamarkaana al-shabaab ay ku sugan yihiin deegaano ka mida dalka kenya sidaan ognahay dowladda xiriir baa naga dhexeeya kenya waxayna noo caddeeyeen warkaas inuusan aan ahayn hay-adahooda amniga markaan la xiriirnay in uu maaragtay qoryahaas ay hayaan sida sheegayaan ay sax tahay waxay sheegeen inay inayna ahayn war saxa macnaa warkaas marka waxay la tahay qofka waraysiga bixiyey wuxuu leeyahay waxay u muuqataa ama u eg tahay wararka noocaasana badanaa waa iska maaragtay malacawaal bay u badan yihiin ama qiyaas waxa cad in dadka meesha weeraray ay ahaayeen dad u dhashay wadankaas hubkana sidaa og tahay qofku waa heli karaa ama wadankooday ka heli karaan meelo badan bay ka heli karaan al-shabaab meel kastay joogtaa qayb ka mida waxa weeyaan waa kenyaan macnaha